saldhigyada wadooyinka degmada Daade ee gobolka Galmudug iyo waliba maamulka degmada iyo bilaabeen inay wadabiyo ka soo biyaanteen dheeyta Harale iyo Eldheer oo kumade afarta waaxeed ee degmada Daade wadadan oo iska jarta lamwa doosha leh qaybi mareen iyo qeyble marow iyo bulshada midas degan banaayeen saldhigyada taasoo bulshada muhiim ah bilaarintiye maamulka degmada Daade oo ku hadlay wada furowka iyo marka hore bulshada kuma hanagi banaayowka wadadan walibana sidoo kale sheegeen in bulsho kasta wadadii muhiimka iyo banaysadaan sallanka dayatira waxaa wada furis ka sameynay waaxda loo yaqaano waa beri oo ka mid afarta waaxood ee degmada cadaado wadadan waa wado muhiima waa wadadii mari jirtay meesha loo yaqaano ceeldheerta ama raqayda ree ofirso oo biyaha gey jirtay haraale oo ah meesha halbowlaha ee biyaha magaaladu ay galaan kadibna ay ka sii gudbaan waxaa aad iyo aad ugu mahad celinaynaa dadkii dhulkan lahaa oo gartay inay waddadan banneeyaan waddadaana u qaybsan biyomareen iyo waddo la maro labadaas u qaybsan sidoo kale waxaa aad ugu mahad celinaynaa guddoomiyaha waaxda oo aad isaguna uga shaqeeyey waxaa aad ugu faraxsan haddaanna maamulka degmada cadaado dadka cadaado inay yihiin dad ilbaxa oo ayagu og masaalixdooda annaguna ka dawlad ahaan insha allah wax kasta ay u baahan yihiinoo ugu horreydo in qalabka waddooyinka furo cagaftaan hadda maanta shaqada qabanayday ay kow ka tahay inaan u keenno qof kasta ama dad kasta oo raba in waddada loo nidaamiyo aadaa u mahadsantihiin waxaa dadka cadaado ku baraarujinaynaa in qof kastaa waddadu isaga muhiimunta hadday tahay qayb biyo mareena iyo hadday tahay waddo gaadiidka iyo dadkuba ay marayaan in waddooyinka la banneeyo dawladduna ay idin garab taagan tahay si shaqadaas loo qabto oo ay la garab taagan tahay qalab kasta runtii waddadan waxa waaye laba waddo iskugu qaybsan tahay waa waddo biyo mareena iyo waddo la maro waxaana ku taallaa raqada loo yaqaano oo furso oo waxa waaye waxay biyaha ku shubtaa waddadan qaybta biyomareenka ah xaraale ay biyaha ku shubtaa waxaana ka soo qaadaa buundada ceelweynta ama daala ku roon yahay magaalo loo yaqaano cadaado weyn ay ka soo qaadaa runtii dadka reer waaberi waxaan u mahad celinayaa sida sharafta leh xurmada leh karaamada leh ay runtii mar walba u garab taagan yihin maamulka degmada u garab taagan yihin una furayaan waddooyinka u furayaan runtii mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaan u mahad celinayaa cid walba ee ka qayb qaadatay wadda furistan ee sahashay in waddada noo furanto maantay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dadka dhulka iskale oo runtii ayagu gartay in waddadaanu ay furanto gartay dadka kale ee reer waaberina waxaan leeyahay ku daysada dadkaas runtii waddadu waxay dan u tahay dadka dhulka iskale dan u tahay waxay dan u tahay annaga horena dan u tahay waxay dan u tahay bilicda magaalada waxay dan u tahay isku socodka bulshada magaalada cadaada iyo dan u tahay marka guri wadda qurxoon runtii guri qurxoon waxaa ka fiican wadda qurxoon ka fiican marka waxa guriga qurxiyana waxa waaye waa waddada waxa qurxiya guriga hadduusan wadda lahayn runtii waxa waaye baarashuud lagu soo degi maayo marka bulshada reer waaberiye dhammaan bulshada weynta magaalada cadaada waxaan leeyahay wadda furistu waxa waaye waa waa halkudhiga degmada cadaada waaye maamulka degmada daada iyo sheegay inay wadda biyowka yeengata halku dhiga maamulka